kaftan aan xajiiniyo weer ku xagan lahayno wariyayaa la soo xulay xogta shacabka siinayo yaa siyaasad ku xeeldhe siyaasadda ku xeeldhe kaftan aan xajiiniyo weer ku xagan lahayno wariyayaa la soo xulay xogta shacabka siinayo yaa siyaasad ku xeeldhe siyaasadda ku xeeldhe gudashada xilkooda xaqiiqaday tilmaameen xumaan yaanay kula noqon yayn xumaan kula noqon xaqiiqaday tilmaameen
bismillaahi raxmaan raxiim galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka toddobaadka tega arrimaha soomaaliya wariyayaa la soo xulay xogta shacabka siinayo yaa siyaasad ku xeeldhe siyaasadda ku xeeldhe gudashada xilkooda xaqiiqaday tilmaameen xumaan yaanay kula noqon yayn xumaan kula noqon xaqiiqaday tilmaameen xumaan yaanay kula noqon gudashada xilkooda xaqiiqaday tilmaameen xumaan yaanay kula noqon yayn xumaan kula noqon xaqiiqaday tilmaameen xumaan yaanay kula noqon mar kale kulan wacana wanaagsan dhegeystayaal qodobada aadinkugu soo gudbin doona barnaamijka toddobaadka taga arrimaha soomaaliya adinkuna aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqonaya xukuumadda nabad iyo nolol oo ku guuldarraysatay hamiga ay ka lahayd magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose barnaamijka toddobaadka taga arrimaha soomaaliya ayaad ku dhegaysan doontaan qodobada kale barnaamijkan kugu soo gudbin doona waxaa qayb ka noqonaya xasan sheekh maxamuud sheekh shariif sheekh axmed cabdiraxmaan cabdishakuur warsame waxa ay gaareen toddobaadkan gudihiisa magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose halkaasi oo si wanaag loogu soo dhoweeyey barnaamijkan ayaad ku dhegaysan doontaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxa uu magacaabay toddobaadkan saraakiil cusub oo ka mid noqonaya ciidamada xoogga dalka soomaaliya barnaamijkan ayaanin kugu soo gudbin doonaa qodobada kale barnaamijkan aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqonaya waxaa la magacaabay toddobaadkan gudihiisa guddiga farsamada dibudhisidda maamulka galmudug barnaamijkan ayaad ku dhegaysan doontaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo waxa uu furay kalfadhiga lixaad ee baarlamaanka soomaaliya qodbada xasaasi ah oo halkaasi uu ka jeediyey barnaamijka ayaanin kugu soo gudbin doonaa qodobada kale barnaamijkan aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqonaya ciidamada maamulka puntland waxa ay gacanta ku soo dhigeen qamri fara badan iyo dadkii ka ganacsanayay barnaamijkan ayaad ku dhegaysan doontaan dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab waxay isku soo dhiibeen toddobaadkan gudihiisa ciidamada dowladda federaalk soomaaliya faahfaahin la xiriirta ayaan barnaamijka kugu soo gudbin doonaa qodobada kale barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqonaya madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni iyo wafdi uu hogaaminaya waxa ay gaareen magaalada kismaayo doonayaan inay ka qayb galaan calimasaarka madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madobe barnaamijkan ayaan xog la xiriirta in kugu soo gudbin doona dowladda federaalk soomaaliya waxaay u yeertay safiirka kenya u fadhiyey magaalada muqdisho kana dalbatay jawaab deg deg ah barnaamijkan ayaan inkugu soo gudbin doona qodobada kale barnaamijkan aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqonaya toddobaadkan waxaa magaalada jalalaqsi ee gobolka hiiraan ah ka taagana xiisada ka dhalatay xilka qaadista lagu sameeyey taliyaha ciidanka biliiska degmadaasi barnaamijkan ayaad ku dhegaysan doontaan guddiga doorashooyinka madaxa bannaana waxa ay ka cabanayaan handadaado iyo dhibaatooyin ay kala kulmayaan madaxda dowladda federaalka soomaaliya barnaamijkan ayaad ku dhegaysan doontaan qodobada kale barnaamijkan aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqonaya wasiirka amniga maamulka jubbaland iyo saraakiil kale toddobaadkan waxa ay ka soo muuqdeen maxkamadda gobolka banaadir golaha wakiilada maamulka koonfur galbeed soomaaliya waxa ay beeniyeen in la kala dirayo barnaamijkan ayaan inkugu soo gudbin doonaa gabagabada barnaamijkana waxaad ku dhegaysan doontaan heestan xilligeedii u dhammaaday isxisaabin warninkaan lagu xisaabin
anigu kolay xor baan ahayo xafiiska shaqaalaha rayidku ku xarooday magacaygu xilligaan rabo shaqada tegi mushaarkana waanu xaadiri xilligeedii uu dhammaaday isxisaabi intaan lagu xisaabin anigu kolay xor baan ahayo xafiiska shaqaalaha rayidku
heestaasi oo dhammaystiran gabagabada barnaamijka ayaan inkugu soo gudbin doonaa dhegaystayaal tabinta iyo diyaarinta barnaamijkan waa anigoo ah cumar axmed ibraahim saxeefa saaxiibkay xasan axmed maxamed ayaa ii farsamaynaya waa mar kale iyo barnaamijka toddobaadka tegay arrimaha soomaaliya
gudashada xilkooda xaqiiqaday tilmaameen xumaanyaanay kula noqon yayn xumaan kula noqon xaqiiqaday tilmaameen xumaanyaanay kula noqon gudashada xilkooda xaqiiqaday tilmaameen xumaanyaanay kula noqon yayn xumaan kula noqon xaqiiqaday tilmaameen xumaanyaanay kula noqon
mar kale kulan wacan wanaagsan dhegaystayaal waxaan ku bilaabayaa magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose waxaa toddobaadkana gaaraya xasan sheekh maxamuud sheekh shariif sheekh axmed iyo cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo halkaasi si weyn loogu soo dhoweeyey wufuud heer sare ah oo ay hogaaminayaan madaxweynayaashii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif axmed ayaa waxa ay gaareen toddobaadkan magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose halkaasi ay doonayaan inay uga qayb galaan caleemasaarka madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe waxaana ku horeeyey safarka xasan sheekh maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayay halkaasi oo uu ku soo dhoweeyey madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe xubno ka tirsan golaha wasiirada maamulkaasi iyo saraakiil ciidan sidoo kale waxaa iyaguna magaalada kismaayo gaaraya wafdi kale uu hogaaminayay madaxweynihii hore ee soomaaliya ee dowladda kumaalgeerka ahayd sheekh shariife sheekh axmed waxayna warbaahinta kula hadleen magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayagoo eedeymo kala duwana u jeediyey dowladda federaalk soomaaliya islamarkaana aana sheegay in aan laga aqbali doonin arrimaha dhibaatada ay ku hayso maamulka jubbaland halkaana la ysugu imaan doonaa muhiimadda meeshaa la ysugu yimiday dadka reer jubbaland inaan u hambalyayno u muujinno solidarity iyo broseska ay galeen wixii caqabadaha iyo wixii oo gaabin ah oo jirana mar walba waa la saxayaa waa la sii hagaajinayaa hayaankaas dheer ayaa lagu jiraa marka in aan soconno ayaa muhiim ma ahe inay jidka qodaxi nagu sii muddo iyo inaan muxuu ahay meel ku sii hantaaturyoono iyo dhib weyn iyo culays ma laha laakiin in la socdo oo loo sii socdo meeshii iyo hadafkii la hiigsanaya xaggiisa loo sii socdo ayaa dhab ah Ee, dadkan reer jubbalandna dadkaa safarka dheer hayaanka ku jira ee sii socda ayay ka mid yihiin waxaa kale oo meeta- mas'alo ah oo taallo maanta fursad ay u heshay ee, jubbaland caasimadeedii kumeelgaarka ah magaalada kismaayo inay isugu yimaadaan dad badanoo siyaasiyiin ah hogaamiyiin ah hogaamiyayaal ah siyaasadda soomaaliya muxuu ahay tala ku leh cod ku leh danaynaayo jecel dalkan mas-uuliyadda u hayo u- berri inay u qabtaan raba ee, inay tashadaan ayaduna waxaan rabnaa dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan ku tashanaynaa wanaagga soomaaliya horumarka soomaaliya deganaanshiyaha iyo nabadda soomaaliya soomaaliya cadoway leedahay niman nabadiid la yidhaahdo oo shabaab la yidhaahdaa joogaa dalkii haysta iyo dadkii cadaawad kale iyo do- iyo dagaal kale iyo muxuu ahay uma noqdo dalkan taasaan u wada istaagaynaa sidii aan uga wada shaqayn lahayn iyo dalkaani sidii dowlad xooggan oo dalkao dhan hanato dadkuna ay raalli ka yihiin dowladdu xooggeeda wuxuu ku xihan yahay inta dadku raalli ka yihiin dowlad kasta oo ay dadku raalli ka yihiin waa xooggan tahay lalam- lama ciriiri karo lama qashqashaadi karo si local iyo si international intaba laakiin dowladdu markaanay dadkeeda raalli ka ahayn macno badan ma samaynayso qoryaha ay haysato iyo madaafiicda ay haysato iyo maxaanku idhahdaa askarta faraha badan oo ay haysato iyo waxaasoo dhan macno ma samaynayaan raalli ahaanshaha dadka ayaa sharciyadda dowladnimadu ay ku dhisan tahay sharciyadaasi hadba dadku intay raalli ka yihiin ayayna la eg tahay waa rajaynaynaa waana ku fikiraynaa har iyo habeen tala san oo wax dadka soomaaliyeed raalli ka yahay ay garab taagan yihiin in meel walba laga helo haddii ay tahay heer dowlad goboleed iyo haddii ay tahay heer dowladda federaalka ee dowladda dhexe intaba madaxdeenna qaranka waxaan leenahay mas-uuliyaddii adika haya annaguna muxuu ahaaye idinkuma haysano mas-uuliyadda laakiin talada dalka si lagu heshiiyey oo lagu ballamay ayaa madaxda loogu dhiibay hay-adaha loogu dhiibay waxaan aad iyo aad ku celcelinaynaa mar walba wixii lagu heshiiyey oo lagu ballamay ee ilaa iyo hadda aan ku soo dhaqannay ee ku soo caanamaalnay halkoodii inay ka sii socdaan sidii loogu ballamayna ay ahaadaan haddii ay wax naga gaabis yihiin oo waxyaaba qaarkood ay- ay- aan nagu habboonayna in talo la isugu noqdo oo iyadoo la wada og yahay sidaan sidaanaa ka roon inta la yidhaha loo guuraa loo baahan yahay qof ma aha laba ma aha shan ma aha toban ma aha talada soomaaliya waxay ka go'do talada soomaaliya waxay ka go'daa dadka soomaaliyeed dadka soomaaliyeedna weelkii ay ku tashan lahaayeen iyo nidaamkii ay ku tashan lahaayeen way abuurteen dowlad dhexe oo dowladda federaalka soomaaliya la yidhaha ayay dhisteen dowlad goboleedyay dhisteen ay u joogaan oo ayagu ay leeyihiin waxaan rabnaa in dadka lagu ixtiraamo waxa ay leeyihiin dowlad goboleedyaduna ay ku ixtiraamaan dowladda dhexe waxa ay leedahay waxa ka wada dhexeeya dadka oo dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada ka dhexeeyana wada tashi iyo wada hadal iyo is-ixtiraam iyo isqadarin ayay ku jirtaaye intaas iyo dhinacaa la aado ismaquunin is maxaanku idhahdaa xoogis maxaanku idhahdaa kuma jirto marna nooma dhalin horena umaanaan soo guulaysan haddana ku guulaysan mayna berrina kuma guulaysan doono wixii aan ku ballannoon ku dhaqanno wixii aanan hore uga ballamin oon hadda ka tashanno waxaanaa soo baxay waxaanaa gaabis ka jiraa see yeelnaa in la yidhaahdo meeshii iyo dadkii iyo hay-adihii see yeelnaa la isku dhex dhihi lahaana waa jiraan waa noo dhisan yihin waa taagan yihin yaanan yaanan awood tirin oon daciifinine aan sii xoojinno oon kor u qaadno aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin dadka reer jubbaland mar kale waxaan leeyahay hambalyo wixii dhiman sidaan u sheegay waay waa laga wada hadlayaa walaalo jubbaland joogo oo tabasho qabo ama eed qaba hadday jiraan waa lala hadlayaa Eh, mas-uuliyiinta madaxda jubbalandna dardaarankeenu wuxuu mar walbana kula dardaarmi jiray inay la hadlaan ciddii wax tabanaysa annagoo maanta kismaayo joognana waxaan diyaar u nahay inaan la hadalno labsadaayna aan soo salaanno u tagno oon la fadhiisanno oo aan dhegaysanno oo aan waxay aan ka galna aan ka galnaan rabnaa dadka reer jubbaland oo mid ahaan rabnaa dadka reer jubbaland oo dowladooda iyo hay-adahooda ay ayagu dhisteen ka dambeeyo oo daba joogaan rabnaa dadka reer jubbalandna wanaaggaasaan ugu nimadaanaan la rabnaa aad iyo aadaa u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullahi taala
si loo gaaro mid dhammaystiran oo aan ka wada qayb qaadan marka eh, ma rabno runtii in dowladnimadu ay u dunto sharcigoo lagu dhaqmi waaye dadka soomaaliyeed waxay ku wada joogeen sharci kuma wada joogin waxay ku wada joogeen waxay u wada dhasheen oo soomaalinimo ah ahalnimo ah laakiin waxaan rabnaa in lagu daro sharci wakhti badanaa lagu soo bixiyey dowladdii koowaada lagu doorta maaha dowladdan waa dowladdii labaada lagu doortay marka walaalkay xasan sheekho asagana maanta runtii iga soo horreeya u mahadcelinaha runtii doorka fiican oo ka qaatay Ee, dastuurkan hadda yaalla qofka koowaada lagu doorta asagoo ahay Ee, waxaan ogolaaday inuu qofka ku guulaystay yahay waa ka tegey sidoo kale uu sameeyey madaxweyne farmaajo ku wareejiyey marka dastuurkii hore loogu dhaqmaya maanta in layska laalo oo la yidhaha ma shaqaynaya annaga waxaan u arabnaa- aragnaa arrin khatara waxaan u aragnaa arrin aan la aqbali karin arrin aan indhaha laga qarsan karin qarannimadii du- dumaysana ma aamusi karno maxaa yeelay eeddu waana qabanaysaa mas-uuliyaddaana qabanaysa dad waaweynaan hoo meesha joogay marka eh, qof walboo soomaaliya waxaan jeclaan lahay inuu ee qalbigiisa ku qabto annaga waxa aan rabno inuu sharcigu sarreeyo wax kaloo rabno lama arko afar sannaanaan ku haysan hadduu mar kale guulaystaanaan ku haysan laakiin waxaan rabnaa sharcigu inuu sarreeyo doorasho xula oo xalaala oo soomaali wada joogto oo xasilooni keeni karta inay timaado taasna waxay ku imaan kartaa in la tashado oo habka doorashada loo gelaayo hab qolo gaara ay samaysato uusan noqonin waxa aan ka shaqaynayna waa xisbiyo waxa aan ka shaqaynayna waxa waaye dalku inuu u wareego si dimuqraadi ah marka eh, internationalkana waxaan leenahay wakhti badanaa ku soo bixiseen eh, hanti badanaa ku soo baxday dowladnimadu adinkoo iska aamusan inay dushiina ku dunto wax la aqbali kara ma ah Eh, inaad qaybtiina qaadatiin eh, oo aad ka soo baxdiin meelaha aad ku jirtiin annaga waxaan aaminsan inay lagama maarmaan tahay annaga waxaan isleenahay sacabka beenta oo loo sacbinayo dowladda wuxuu xoojinayaa hareermarka iyo garabmarka iyo burburinta sharciga taasna soomaali dan uguma jirto marka waxaan rajaynayaa insha allahu dadka waxgaradka halkan jooga inay ka qayb qaataan wax taariikhi ah qof la necab yaha ma jirto qolo nacab- la la necab yaha ma jirto annaga waxaan jecel lahaa sharciga in lagu dhaqmo marka hadallada beenta ummadda lagu wareeriya waxaan leenahay eh, waxba sooma kordhinayaan waxaa loo baahan yahay waa dowladnimo taasaan isugu nimiday taasaa madaxweyne farmaajo asagoo afartan maalmood in ka yar jooga oo madaxweyne ku noqdan ku ixtiraamay welina waa ku ixtiraamaynaa haddana waa ku ixtiraamaynaa laakiin waxaa muhiima sharciga in la ilaaliyo sharciga in la ilaaliyo oo dowladdu ilaaliso marka ugu horeysa aad iyo aad mahadsantihiin asalaamu calaykum waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka toddobaadka tega arrimaha soomaaliya ayaad dhegeysanaysaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa dikereete ku soo saaray kuna magacaabay taliya ku-xigeenka ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo taliyaha ciidanka dhulka ah ama ciidanka lugta wareegtadana ayaa waxaa taliya ku-xigeenka ciidanka xoogga dalka lagu magacaabay sareeye guto maxamed cali barise halka taliyaha ciidanka dhulkana loo magacaabay sareeye guto cabdixamiid maxamed dirir taliya ku-xigeenka cusub ee ciidanka xoogga dalka ayaa bedelaya eh, taliya ku-xigeenkii hore ee ciidanka xoogga dalka cabdi xasan maxamed jaabir kaasi oo loo magacaabay taliyaha ciidamada booliska soomaaliyeed halka taliyaha ciidanka dhulkana uu bedelay odawaha yuusuf raage oo loo magacaabay taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed sargaalkan loo magacaabay taliyaha ciidanka lugta ee- ee dhulka ee xoogga dalka ee lagu magacaabo cabdixamiid maxamed dirir waxa uu horaya u soo noqday taliyaha ciidanka b s f ee dowlad goboleedka puntland qeybta gobolka nugaal sidoo kale waxa uu si kumeel gaar ah u qabtay xilka taliyaha qeybta booliska gobolka nugaal hase yeeshee saddex maalin ka hor wareegta uu soo saaray madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni ayaa xilkaasi looga qaaday saraakiisha ciidanka xoogga dalka soomaaliya ee ku sugan gobolka gado ee koonfurta soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen in toddobaadkan gudihiisa laba xubnood oo ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ay isku soo dhiibaan ciidamada dowladda ee ku sugan magaalada garbaharey ee gobolka gado labadan xubnood oo lagu kala magacyadooda lagu kala sheegay guuleeye xaraad maxamed iyo cabdalla naasir ibraahim ayaa la sheegay in ay in badan ka tirsanayeen dagaalamayaasha al-shabaab isla markaana ay ka howlgeli jireen deegaano ka tirsan gobolka gado saraakiishan ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliya ee jooga magaalada garbaharey ayaa waxa ay sheegeen in raggaasi ay xiriir la soo sameeyeen ciidan saraakiisha ciidanka xoogga dalka soomaaliya intaasi kadibna ay isa soo dhiibeen saraakiisha ayaa sidoo kale sheegeen in loo gudbin doono laamaha kale ee dowladda ee ku shaqada leh sida maxkamadda ciidamada qalabka side ee soomaaliya barnaamijka toddobaadka tega arrimaha soomaaliya ayaad dhegeysanaysaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa toddobaadkan gudihiisa waxa uu magaalada caasimada ee muqdisho uu ka furay kalfadhigii lixaad ee baarlamaanka soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo gudanaya waajibaadkiisa dastuuriga ah ayaa si rasmi ah u furay kalfadhiga lixaad ee baarlamaanka soomaaliya madaxweynaha oo khudbada ka jeediyey furitaanka kalfadhiga ayaa dul istaagaya muhiimadda sharciyada oo meel mariyey muddadii lasoo dhaafay kuwaasi oo gondhig u ah aas-aaska qarannimada soomaaliyeed oo tillaabo walba oo dalku qaadaya iyakuo horseeda u noqonaya madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa tilmaamay in golaha shacabka looga baahan yahay in ay dardargeliyaan ansixinta hindisa sharciyeedyo kale oo weli horyaala labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya kuwaasi oo ay ka mid yihiin hindisa sharciyada doorashooyinka iyo dib u eegista sharciga xisbiyada siyaasad oo muhiimad u leh geedi socodka sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ka warbixiyey guulaha siyaasadeed amni iyo dhaqaale dib u heshisiin iyo horumarneed ay ku tillaabsatay dowladda uu hogaamiyo iyo ahmiyadda ay u leedahay ana ka hortegidda iyo la dagaalanka ururka al-shabaab waxaan idiin xaqiijinaynaa inaan marnaba aanan ka daali doonin inaan sharafkii iyo sumcaddii ummadda soomaaliyeed ay lahayd aan dib u soo celinno intaa aan talada hayno waxaan rabaa inaan idiin caddeeyo in soomaaliya ay istaagtay dibna aysan u noqon doonin insha allah hayaanka dib u soo noolaynta qarannimada soomaaliyeed ay soo bilowday ma aha mid ummadda soomaaliyeed iyo madaxdeeda toonna ay dib uga noqon karaan ama uga noqonayaan waxaan ummadda soomaaliyeed ugu baaqayaa dowlad iyo shacabkaba inay u midoobaan siday u tirtiri lahaayeen ama uga adkaan lahaayeen ama ula dagaali lahaayeen argagixisada caadaysatay daadinta dhiigga shacabka soomaaliyeed oo islaamka ah iyo cid kasta oo ka soo horjeeda horumarka iyo dib u soo noolaynta qaranka soomaaliyeed waxaan sidaan horay idinkugu ballan qaadayba naga go'an sidii loo gaari lahaa qarannimo soomaaliyeed oo waarta saldhig adagna leh ummadda soomaaliyeedna ay u siman tahay waxaan sidaas si leeg shacabka soomaaliyeed aan ugu baaqayaa inay si dhow ula shaqeeyaan dowladdooda kuna garab istaagaan sidii loo xaqiijin lahaa hadafkan hadafka guud oo ah in la helo qarannimo iyo midnimo soomaalinimo ku dhisan ma jiro wax soomaalinimo ka yar oo la deeqi kara waxaa humaan ah in si aan hadafkeenna u gaarno shaqo badan ay noo taallo shaqo badan ay noo taalo in kasta oo dalkeenu uu ku jiro marxalado adag ay ka mid tahay nabadgelyada dhaqaalo ahaan siyaasad iyo bulsho ahaanba haddaan haddaan si wada jira aan isu kaashanno oan awooddan isugu geenno waxaan aaminsanahay intaasoo idin inaan ka gudbi karno annagoo ka aanbaqaadayna sidii aan si buuxda uga hanan lahayn uga hanan lahayn qarannimadeenna waxaan dejinnay qorshayaal ciidan oo loogu talagalay sidii loogu sugi lahaa ammaanka dalka si rasmi ahna loogu ciribtiri lahaa argagixisada iyo cid kasta oo khatar ku ah ammaanka ammaanka dalka iyo ummadda soomaaliyeed alka iyo weliba hannaanka federaaleynta maaliyadda waxaan ka shaqaynaynaa sidii aan ku gaari lahayn hannaan dimuqraadi ah oo ku dhisan nidaam federaala kaasoo soo kaasoo soo celin kara qarannimada soomaaliyeed oo loo dhan yahay loona siman yahay waxaa sidaas la socota waxaad sidaas la socotaan oo idin sugaya dhamay dhammaystirka sharciyeedyada doorashooyinka iyo dib u eegista sharciga xisbiyada siyaasadeed oo muhiim u ah geedi socodka dimuqraadiyeenta dalka waxaan idinka codsanayaa inaad ansixis inaad gaarno yoolkii ay aan kula heshiinay hay-adda lacagta adduunka ee i m f-ka si maxaan ku idhaahdaa looga cafiyo deymahaas shuruudahaas noo haray oo nalaga rabo inaan si degdeg ku dhammaystirno waxaan rabnaa bishaan gudaheeda in la dhammaystiro hadduu eeba yidhaahdo madashii iskaashiga ee soomaaliya iyo beesha caalamka s b f waxaan bogaadinayaa maxaan ku idhaahdaa wixii amaan u mahad celinayaa hawshii ay qabteen iyo waxay soo saareen waxaan rajaynaynaa insha allah inaan hirgelino mudanayaan iyo marwooyin sidoo kale waxaa ah, eh, kobcii dhaqaalihii gudaha kadib eh, dib waxbaynan ku samaynay oo aan habkii ururinta dakhliga gudaha aan ku guulaysanay waxaa kale oo intaas dheer oo aan gaarnay ee arrinta ee, ee, noo sahashay si joogto ah arrintaas noo sahashay si joogto ah inaan u bixinno bacdama aan aruurinay dakhli ee maxaan ku rahda nagu filan inaan mushaaharaadkii shaqaalaha aan si joogto ah u bixinay muddooyinkii aan joognay taada mudanayaani marwooyin dhinaca dib u heshisiinta waxaa naga go'an inaan ummadda soomaaliyeed aan dib u walaalayno annagoo u marayna dhaqankeennii wanaagsanaa ee iscafinta iyo isu tanaasulka qaranimo waxaan ku gaari karnaa oo keliya inaan iscafinno alle u noqonno dalkeenna dhismihiisa aan ka wada qayb galno oo si wada jira aan uga qayb galno haddii ay jiraan kuwo aaminsan in dadka soomaaliyeed ay qasab ku hogaamin karaan waxaan leenahay dadka soomaaliyeed way ka gudbeen xilligii jahwareerka way ka gudbeen xilligii lagu horkacsan jiray mudanayaali marwooyin sidaad la socotaan waxaa aad la mahadiisa oo dhowaan noo soo gabagaboobay shirkii dib u heshisiinta ee galmudug natiijada aan ka gaarnay dib u heshisiintaasna waxay noo fuudaysay inaan hadda u gudubno sidii aan u caawin lahayn oo aan ugu dhisi lahayn aan ugu wada dhisi lahayn maamul loo dhan yahay oo ummad oo dhan ay ku qanacsan tahay waxaa naga go'an inaan een, inaan dhegaysanno cid kasta oo wax tabaraysa waxaa naga go'an inaan garoobsanno cid kasta oo garoobshiya leh ama mudan waxaa naga go'an inaan raaligelinno cid kasta oo raaligelin mudan waxaa naga go'an inaan ee, miro dhalin ka mari- ka miro dhalinno dib u heshisiinta dib u heshisiin waarta oo oo ka hirgasha dhammaan geyiga soomaaliyeed laakiin marna ma ogolaan karno ama ogolaan doonno haddii ilaah yidhaahdo inaan dib u noqonno marna ma ogolaanayno inaan aqbalno wax qarannimada ka yar marna ma ogolaanayno inaan aqbalno cid kasta oo iska hor ee is- is- is hor istaagta dib u yeelidda dib u yegleelidda qarnimada soomaaliyeed mudanayaal iyo marwooyin nidaamka federaalka waa nidaam ay ummadda soomaaliyeed u dooratay ama ay ku heshiisay inuu noqdo hab maamulka dowladdeenna ilaa ay ummadda soomaaliyeed ay iyagu go'aansato inay wax ka beddesho nidaamkaasi waxa weeye uu jiri mana jiri mana jirto dowlad ama koox gaar ah oo wax ka bedeli karta waxaase nasiib darro ah in dad qaarkiis ay si khaldan u fahmeen ama u macneeyeen nidaamka federaalka
kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo barnaamijka toddobaadka tega arrimaha soomaaliya ayaad dhegaysanaysaan guddiga farsamada iyo dibudhisidda maamulka galmudugha ayaa waxaa toddobaadkan gudihiisa magacaabay wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshisiinta xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa magacowday guddiga farsamada maamul dhisidda dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug kaasi oo maalmihii lasoo dhaafay la hadalhayay in la magacaabi doono dhinaca kale xubno ka mid ah guddigana ayaa sida la sheegay iscasilaya kadib markii ay isku fahmi waayeen guddigan la magacaabay arrimaha ka shaqaynta doorashada galmudug wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya ahna kusimaha wasiirka isaaqa maxamed maxamuud oo warbaahinta u akhriyay dikaratada guddigaasi lagu magacaabay ayaa sheegay in guddigana la magacaabay iyada oo laga duulayo go-aanadii ka soo baxay shirkii dib u heshisiinta galmudug wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya isaaq maxamed maxamuud ayaa sharaxay ujeedka loo magacaabay guddigana farsamada maamul dhisidda dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug
waxaan rabnaa inaan idinla wadaagno dhisidda guddiga farsamada maamul dhisidda dowlad goboleedka galmudug wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta markay dhegaysatay war murtiyeedka ergooyinkii shirweynaha dib u heshiisiinta galmudug markay aragtay baahida loo qabo in dadka reer galmudug wada dhistaan dowlad goboleed ay u dhan yihiin markay tixgelisay soo jeedinta guddigii qabanqaabada shirweynaha dib u heshiisiinta galmudug iyadoo baraarugsan in uu si guul ah ku soo dhammaaday shirweynaha dib u heshiisiinta galmudug lana joogo wakhtigii la dhisi lahaa dowlad goboleedka galmudug oo bedela maamulka hadda wakhtigiisu dhammaaday iyadoo dareensan wasaaradda khatarta amni iyo midda maamul ee shacabka galmudug soo wajihi karta haddii wakhtigan xasaasiga ah aan galmudug dhisan dowlad goboleed ay wada leeyihiin wasaaraddu waxay go-aamisay qodobadan soo socda kow dhisidda guddi farsamo in la dhiso guddi farsamo farsamada maamul dhisidda dowlad goboleedka galmudug oo ay ka qayb galaan dhammaan beelaha wada dega galmudug xarunta maamul dhisidda waxay noqonaysaa magaalada magaalo madaxda dowlad goboleedka dhuuso mareeb labo tirada xubnaha guddiga iyo guddoonka guddigu wuxuu ka kooban yahay saddex iyo toban xubnood oo ka kala socda beelaha degan galmudug guddigu waxay iska dhex dooranayaan guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen howsha guddigu waxay noqonaysaa mas-uuliyad wadareed qodobka saddexaad magacyada xubnaha guddiga kow maxamed cumar warsame afrax labo cabdulqaadir nuur caraale saddex axmed maxamed caafi afar cabdirasaaq kaahiye yuusuf shan cumar maxamuud cabdi lix xuseen cabdulle xasan toddoba maxamed daahir faarax sideed cabdinaasir geele cilmi sagaal xaliimo cabdi cali toban maxamed maxamuud cali kow iyo toban cabdirasaaq aadan warsame laba iyo toban abshir cabdiraxmaan maxamed saddex iyo toban cabdirashiid cali salaad qodobka afaraad guddiga farsamada maamul dhisidda dowlad goboleedka galmudug waxa uu u xilsaaran yahay fulinta habraacyada iyo shuruudaha lagu saleeyey xulista hogaamiye dhaqameedyada rasmiga ah iyo xildhibaanada golaha wakiilada ku tababarista hogaamiye dhaqameedyada waajibaadkooda iyo qaab xulidda xildhibaanada maareynta iyo xalinta khilaaf khilaafaadka ka dhex dhasha odayaasha dhaqanka ansixinta liiska xildhibaanada iyo xaqiijinta waafaqsanaantooda habraacyada iyo shuruudaha soo xulitaanka xildhibaanada iyadoo la xaqiijinayo in lagu wada dhan yahay si cadaalad ahna loo soo xulay qodobka shanaad guddiga waxaa caawinaya xogheyn ka wakiil ah wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta oo la shaqayn doonta guddiga farsamada ee dhisidda dowlad goboleedka galmudug qodobka lixaad waajibaadka shaqo ee guddiga farsamada maamul dhisidda dowlad goboleedka galmudug waxaa lagu qeexayaa lifaaq gaar ah oo lala wadaagi doono guddiga farsamada wada shaqayn wacan isaaq maxamed maxamuud kusimaha wasiirka ahna wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha wabilahi towfiiq qaybihii dhexe ee barnaamijka toddobaadka tegay arrimaha soomaaliya ayaad dhegeysaneysaan taliska ciidanka booliska gobolka barya ayaa howlgallo qorshaysan oo ay ka fuliyeen magaalada boosaaso waxa ay ku soo qabteen kamri fara badan oo lagu iibi jiray gudaha magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari iyo weliba dadkii ka ganacsanayay kamrigaasi kamrigan oo ka kooban lixdan dhalo ayaa lagu waday gaari xamuul ah waxaana saraakiisha ciidamada ay sheegeen in ay gacanta ku dhigeen dadkii kamrigaasi ka ganacsanayay taliyaha qeybta booliska gobolka bari gaashaanla sare xuseen cali maxamuud ayaa sheegaya in gudaha magaalada ay kala dagaalami doonaan maandooriyaha isagoona xusaya in gaadiidka soo qaadaha qamriga lala wareegi doono haddii lagu qabto islamarkaana gaadiidkana iyo dadka weliba tilaabo sharciga waafaqsana laga qaadi doono waa taallaa gaariga gadaasheeda ka muuqdo waaraadka ama candhabayllaha loo yaqaano in lagu soo qariyey khamrada ah oo lixdan xabbo tiradeeda hadda ay tahay meelaha laga soo guray tuulashii gaariga loogu talagalay inuu tuulalu yihiin boorsooyin dadku markay safarka u baxaaniin ay qaataan taasu marka waxay sababaysaa inay dadka ka shaqaynaya nimanka halkaan fadhiya oo lagu ogaa inay qudaar ama xoolo soo qaadaan inay maandooriyihii u beddeleen cagabadan arrin la yaab la weeye dadka dhan ay ka yaabi doonaan markay arkaan laakiin waxaan gaar ahaan ugu mahadcelinayaa ciidanka kontaroolka oo siay u shaqaynayaan nin ay ka muuqato in gaari kasta oo meeshaan maraya taakataaka loola socdo oo loo baarayo oo lagu xaqiijinayo amniga dhammaantiis marka taa waxay liddi ku tahay oo ay aad iyo aad u dhibaysaa dadka dhan in gaari waaraad ah ama candhameelle ah khamro u boose u soo qaado waxaan leennahay kuwa kanu waa kuwii soo qaadi lahaa qaraxyada iyo shabaabka iyo daacish sababtoo ah markay khamro soo qaadeen haddee fasahaad bay soo qaadeen ay dalkayda dadka ku burburinayaan waxaan ugu soo bandhignay maanta oo meeshii lagu qabtay aanu taagannahay in la geyn doono sharciga la marsiin doono waxay ka helaan iyaga iyo gaarigooduba inaysan cayaar ku bixi doonin in sharcigu wuxuu ka qabo la marsiin doono haddii alla idmo baan annagu ballan qaadaynaa maxkamadaana ka sugaynaa kiiskoodan aan ku diyaarinay laakiin waxaan uga digaynaa inaan darawal damme iyo gaari damme isku soo dayin inuu khamro soo geliyo boosaas gudihii baan kala dagaalannay meel lagu kariyaan u diidnay kuwa badan baa xabsiyada ugu jira maanta waxaa raaci doona waaraadada iyo baabuurta soconaysa raaci doonta iyo dadka wata wax badan waa jirayaan waaba u baahan yihiin ciidamadu gaari weynoo goobaha dagaalada iyo furimaha lala aado yaa laakiin maanta gacantaan ku haynaa aad iyo aad baan ugu mahadcelinaya ciidanka dhammaantiis iyo cid kasta oo meeshaan shaqo ka leh laakiin waxaan leeyahay iyaga laftigooda waa intaasoo logala dhowaado waxaa laydinka rabaa inaa sii laba jibbaadhaan ma harsana ma dhammaan dhagarqabay waa ku jiraan meel kastaba si kasta ha u samaynaya qofka khamrada keena ama maandooriyaha waddanka soo gelinaya jiilkii yaryaraa iyo dhallinyaradiiba ku cayaaraya muwaadinnimadiiba ku cayaaraya qarannimadii iyo dowladnimadiiba ku cayaaraya wuxuu ku cayaarayaa jiritaankii puntland oo dhammaystiran marka taa ka aqbali mayno waxaan u taagannahay dhammaanteen oo askaru nahay qof kasta oo xumaan isku daya ha yaraato anha badnaatee inaynu gacanta ku soo dhigno madaxweynaha dowlad goboleedka puntland siciid cabdulaahi deni iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayo ayaa toddobaadkan waxa ay gaareen magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose iyagoo doonaya inay ka qayb galaan caleemasaarka madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe wafdigana gaaraya magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa ka soo ambabaxay magaalada garowe ee caasimada maamulka puntland diyaaradda oo si toos ah uga soo duushay magaalada garowe ee caasimadda maamulka puntland ayaana marina magaalada muqdisho taasi oo noqonaysa markii labaad oo la jebiyey amarkii dowladda soomaaliya ee ahaa in diyaaradaha aadaya kismaayo ay soo maraan magaalada caasimada ee muqdisho wafdigan ayaa waxaa garoonka diyaaradaha magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ku soo dhoweeyey madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe oo isagu martigelinaya arrintan ayaana ku soo beegmaysa xilli ay dowladda federaalk soomaaliya xayiraada ku soo rogtay diyaaradaha aadaha magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose waxaana magaalada kismaayo lagu wadaa in dhowaana ay ka dhacdo xafladda caleemasaarka madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe
waxaan aada ugu faraxsanahay maanta wafti ballaaran oo hogaaminaya madaxweynaha goboleedka puntland oo ay la socdaan madaxweynihii hore waxaan farooda iyo wafti ballaaran inaad maanta noogu timaadaan munaasabadan qadarinteeda iyo xushmadeeda iyo ixtiraamkeeda kulli aan idiin hayno waxaan idin leenahay ku soo dhowaada magaaladiinnii iyo dhulkiinnii aad baan idinkaga mahad celinaynaa dhimaatinka aad noo timaadeen iyo safarka aad u dheer ilaa iyo meel aad u fog aad ka soo safarteen oo aan garan karayna culayska iyo miisaanka uu lahaa waxaana rajaynayaa insha allaahu imaatinkiinani inuu noqdo fure wax badan oo xal iyo wanaag iyo horumar intaba keenaya aadna aan ugu faraxsanahay inaan maanta aan isu nimaadno wixii wara dib baan u dhigan doonaa madaxweyne mudane madaxweyne ku soo dhowow kismaayo aad baanan kaaga mahad celinayaa imaatinka adiga waftigaaga waad mahadsantihin salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu runtii ee aad baan ugu faraxsannahay sida diiran oo dowlad iyo shacabba maanta noola soo dhoweeyey waan ka mahadnaqaynaa waa waajib na saarnaa maadaama ay madaxweynuhu horay dhowr jeer u noo soo booqday inaan annagana u soo booqanno la wadaagno farxadaha iyo murugadaba waxaan rajaynaynaa haddii ilaahay idna muddada aan joogno in arrimaha muddadii u dambaysay jubbaland ka jiray aan wax ka galno haddii ilaaha idno Ee, degaanada dowladaha xubnaha ka ana waxay rabaan midnimo dhexdooda ah dowladda soomaaliyeedna waxay rabtaa midnimo guud oo dadka u wada horseeda in bulshada soomaaliyeed loo adeego waxaan rajaynaynaa ilaah idankiis maalmaha halka la joogo in wax badan la isweydaarsan doono culaysyada siyaasadeed ee dalka jirana ay ambaqaad u noqon doonto waxaana ku kalsoonahay ilaah idankiis in wax kastoo kale aragti duwanaana ee xal waara laga gaari doona horumar iyo wanaag iyo dowladnimona wadadeeda la qaadi doona aad baa iniga mahad celinaya waad mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu dowladda federaalk soomaaliya ayaa u yeertay safiirka kenya ee magaalada muqdisho kana dalbatay jawaab deg deg ah wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa u yeertay safiirka kenya u fadhiya muqdisho si loogu gudbiyo cabasho ka dhan ah dowladdiisa waxaana sidaasi lagu sheegay qoraala ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda federaalk soomaaliya safiirka ayaana xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee magaalada muqdisho kula kulmay wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda cabdulqaadir axmed khayre cabdi oo uu u dhiibay cabasho ka dhan ah xadgudubka ay diyaarada kenyaan ah ku samaysay hawada soomaaliya shanta bisha tobnaad ee oktoobar sanadkan labada kun toban iyo sagaalka diyaaradan oo siday siyaasiyiin soomaali ah oo ka timid magaalada nairobi ayaa ka degtay toddobaadkan garoonka diyaaradaha magaalada kismaayo iyadoo aanan wax fasax ah oo rasmi ah ka haysan dowladda federaalk soomaaliya soomaaliya waxay aad uga soo horjeedaa xadgudubka mana aqbali doonto xadgudub kasta oo lagu sameeyo xuduudaheeda hawada dibadda iyo dhulka ayaa lagu yiri qoraalka wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda federaalk soomaaliya dowladda federaalk soomaaliya waxa ay ficilkana u aragtaa mid burburinaya mabaadi'da daris wanaagga ah iyo faragelina la-aanta arrimaha gudaha ee dalalka kale wahagaag dhegeystayaal qaybihii dambe ee barnaamijka toddobaadka taga arrimaha soomaaliya ayaad dhegeysanaysaan haatana gobolka hiiraan haddii aan aadnay bartamaha soomaaliya toddobaadkan ayaa waxaa magaalada jalalaqsi ee gobolka hiiraana ka taagnayd xiisada ka dhalatay xilka qaadisa lagu sameeyey taliyaha ciidanka biliiska degmada jalalaqsi ee gobolka hiiraan xiisadana ayaa timid kadib markii taliyaha ciidanka biliiska degmada jalalaqsi ee gobolka hiiraana uu ka horyimid xilka qaadis uu ku sameeyey guddoomiyaha gobolka hiiraan taliya muuse salaada ayaa sababta xilka looga qaaday ay la xiriirtaa dagaal dhowaana ciidamada jabuuti iyo isaga ku dhex maray degmadaasi jalalaqsi ee gobolka hiiraan guddoomiyaha gobolka hiiraan oo tegay magaalada jalalaqsi ayaa shaqa joojina ku sameeyey taliyaha ciidanka biliiska magaalada jalalaqsi muuse salaad wehliye waxa uuna sheegay inaan meeshana looga baahnayn islamarkaana isag uu isaga tago balse hadalka guddoomiyaha durbaba waxaa ka horyimid taliyaha xilka qaadista lagu sameeyey farax aadan gaafow oo ka mid ah saraakiisha ciidanka xogga dalka ee ku sugan degmada jalalaqsi oo gobolka hiiraan oo toddobaadkan la hadlay raadiyo cadaada balse diiday in codkiisa saxaafadda loo adeegsado ayaa tilmaamaya in hadda taliya muuse uu ku sugan yahay xaafaddiisa islamarkaana uu weli wato shaqadiisa sargaalkana nala hadlaya ayaa waxa uuna sheegayaa in taliyuhu uu ka biyadiday xilka qaadista guddoomiyaha gobolka uu ku sameeyey balse taliyaha ayaa ku adkaystaya in keliya xilka qaadista xilka ay ka qaadi karaan taliyaha ciidanka booliiska soomaaliya oo iyagu markii horeba xilkan u magacaabay dagaalka dhex maray ciidamada jabuuti iyo kuwa biliiska degmadaasi ayaana waxaa ka dhashay murna u dhexeeya guddoomiye ku-xigeenka ammaanka degmada iyo ciidamada jabuuti taliyaha ayaana ciidamada jabuuti ku eedeeyey in ay isku dayaan in ay maxaabiis xooga uga sii daayaan saldhiga taasi oo sababtay in dagaal uu dhex maro labada dhinac ee halkaasi ku wada sugan barnaamijka toddobaadka tega arrimaha soomaaliya ayaad dhegaysanaysaan weli waxaan ku guda jirnaa wararka la xiriidhaha gobolka hiiraane toddobaadkan gudihiisa waxaa magaalada jalalaqsi oo gobolka hiiraan ka dhacay qaraxan uu ka dhashay khasaaro qaraxan oo nuuciisu ahaa miinada nuuca dhulka lagu aaso ayaa si gaar ah waxuu uga dhacay xarun ganacsi oo ku taala bartamaha magaalada jalalaqsi ee gobolka hiiraan inkastoo aysan jirin khasaaro dhimasho ee khasaaro dhimasho ee ka dhashay qaraxana ayaa haddana waxaa jira dhowr qof oo ka mid ah dadka degmada oo ku dhaawacmay qaraxaasi ilaa afar ruux oo ka mid ah dadka degana deegaanka ayaa ku dhaawacmay qaraxaasi oo dhammaantood ah dad shacab ah afartan ruux ee dhaawacyadu ka soo gaareen qaraxaasi ayaa ah laba qof oo rag ah iyo laba dumar ah sida uu raadiyo cadaadow u sheegay faarax aadan gaafow oo ka mid ah saraakiisha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ee ku sugan magaalada jalalaqsi ee gobolka hiiraan sargaalka nala hadlaya waxa uu xusaya in dhaawacyada afartan ruuxa ay fudud yihiin islamarkaana lagu dabiibayo xarumaha caafimaad ee ku yaala magaalada jalalaqsi nio meel oo dukaanaha qarax iridda laga dhigay kolley waxba kuma dhimano waxaa dhaawacmay dad adiga aa dhaawacmay dhaawac iska fufudud oo hadda waxaa dhintay ma jiraan waan garta marka xilliga wax dhacayaan waa goorma
xilligii adiga sideedda saaco malahay ahayd waan garta marka waxa dhaca maxay yihiin ma miino dhulka lagu aasaba mise waa muba meesha lagu soo tuuray nio miino waaye miino waaye inay waxaa ramuudka nooca ramuudka aheedan oon qiyaasa kolley baxmadooba meesha lala dhigay waanay qaraxday kolley dad khasaarana dadka waa adiga waa la dhaadhaawacmugi wax khasaaro hadda buurmaka ma jiraan ilahay dad waa ka baxsay meesha waxay ka dhaceen meel noocay ayay ahayd
dukaan oo ganacsiga waan gartay marka dukaanka ganacsiga maxaa kaloo ka agdhowaa meel hay-ada dowladeed oo kale ka agdhowiin may ahayd mise xarumo ganacsi maya maya maya xarumo ganacsi ahayd meesha oo waa cadmi oo dawlay oo meeshaas jira ma jirin difaac ciidan ma ahayn meel ciidan oo lala eegsado bar ciidana ma ahayn meel suuqa dhexdeeda qoladan sideedaba nabaddiidka una waxay bay mar muddada ama ugu sii dambaysay ay beegsanayn dadka shacabka
waxaa waxaan kaa rabaa warar waxaa jira na soo gaarayo sheegaya in qaraxa lala egtay ciidamada jabuuti ee jalalaqsi ku sugan maya mama ciidamada jabuuti xeryaalay degan yihiin meeshaana meel dukaan oo ganacsi aheedee meel oo bara ciidan ama jabuuti ama ciidamada dawladda soomaaliya wax shaqaaya ku leed dukaan ganacsi oo ah waan gartay xilliga marka weerarkani dhacayay wax oo ciidamahoo kale ama mas-uuliyiin dowladeed miyaa meesha kaga dhawaa marayay maya maya maya maya maya maya dadkaan markii ugu dambaysaba waxay ka roonaalaayihiin inay shacabka meelaha dukaamada iyo maqaayadaha lagu qadeeyo iyo oo shacabku isugu yimaade shacabkaasaa la qalqalgelinaa si dhaqaale iyo wax looga qaado mafahanti si fiican
marka ba bara ciidan iyo barnaamijkeeda iyo meel u dhowmayn dukaan ganacsi oo shacab uu leeyahay uu shacab ku ganacsanayay marka meeshaasi saas ula eegsadeen maana wax dawlo layidhaha meel ay shaqo ku lahayd amba xero dawlo amba saldhiga ma ahayn sargaale waxaad ii sheegaysaa inaysan dhimasha jirin bal dhaawacyada iga waran oo dhaawacyo tiradooda ma haysaa
dhaawac afar qofood oo shacabaa ku dhaawacantay wax kala burbaleen una kama dhicin khasaaro oo hadda waxa loo shee laga shee sheegaana ma jirin dhaawacu marka waa dhaawac sidee ma dhaawac fudud ba mise waa dhaawac culus maya maya dhaawac oo fudud waa dhaawac fudud waa adigu dadka dhaawacamay ma u tagto oo ma aragtay indhaag ma ku aragta a haye marka waa dad ma dad dhaawacooda fudud yahaba
dad aada ugu fududya dhaawacooda waaye ayaga sidii ayagii isdhahayeen wax uma noqono ta ilaahayaa ka weyn waan garta dadka dhaawacama marka bal sharaxaad nagaasi ma ragba mise rag iyo dumar bay iskugu jiraan waa rag iyo dumar bay isugu jiraan dadkaan kuliba magacooda waa garan kartaa oo araxan nuuca arxan qof ay u falaan malo shacabkaasa ah, waxaa la la samayn laqalqal gelina Eh, siday u cabsoodaan Ah, meeshaas lag- maana dawlo xarumadooda iyo saldhigyadooda iyo ciidamada soomaalida ama kuwa walaalaha jabuuti meeshay joogaan waa la yaqaanaa waana yaqaanin waxay tabar ku- ay ay- ay ka tahayba in shacabkii la beegsado
Een, waxaan kaa rabaa afartan qof oo dhaawac ah een, imisaa rag ah imisaa se dumar ah
yaa la- laba ah, raga labana waa dumar haa waan gartay qaraxa miinada kadib een, ciidamadii amniga degmada maxay sameeyeen
kolley amniga se- secretaryadii dhammaa uu qaraxu ka dhacay ilaa iyo magaalada waa la afxiray oo waa koraa laga xiray wax kolley dhaqdhaqaaqana eh, lamana arag ilaa haddana dad loo xirxiray iyo waa jiraan Eh, kolley wixii oo dembi yeeshana dembigooda lagu qaada wixii lagu waayana inaan shacab dhibno uguma talagelin annaga waxaan u fahmay miinada kadib howlgal la sameeya dad lagu soo qabtay haa waan gartay marka tirada dadkaas lasoo qabtay sirgaali haddaad eh, ii sheegi karto
adiga dhowr qofaa la qabtay shan qofood camal Eh, marka kolley shacabna in la dhibo ay mu- ra- raalli kama nihin Eh, hadduu dembi ay yeeshaanna dembigooda lagu qaadaa haddii ni yeelana waa shacaba waa la iska daynaa marka hadalkan waxaan u fahmay baaritaan baa ku socda weli waa la tuhmaya oo keliya haa haa baaritaana ku socdo ilaa haddaba howlgala laga haa magaalada howlgalka ciidamada sameynaya waa kuwama
ciidamada jabuuti oo walaalaha iyo ciidamada soomaaliya oo degmada jallaq waan gartay hadda ila hadlayso waxaad iiga warantaa een, xaaladda guud ee jallacsi gaarana meesha weerarka miinadu ka dhacay
wala xaaladda degmada aaday u ay- ay u degan tahay howlgaladii iyo dhinaca kor iyo macnaha baaritaano iyo aa lagu jiro haddana xaaladeedu aaday u degan tahay ganacsigeedu waa socdaa ammaankeedu waa sacan yahay barnaamijka toddobaadka tiga arrimaha soomaaliya ayaad dhegaysanaysaan wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa toddobaadkana waxa ay gaareen magaalada adisababa ee caasimada dalka etoobiya iyadoo halkaasi si weyn loogu soo dhoweeyey wafdiga madaxweynaha wafdiga madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa waxaa garoonka diyaaradaha bole ee magaalada adisababa ku soo dhoweeyey ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya abi axmed iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda wadanka etoobiya ujeedka madaxweyne farmaajo uu u tegay etoobiya ayaa waxaa ka mid ah ka qaybgalka shir madaxeedka urur goboleedka igaada oo ka furmaya dalkaasi waxaana dalkaasi sidoo kale uu ku sugana waxaana sidoo kale dalkaasi ku sugan madax ka tirsan wadamada igada Ee, sidoo kale farmaajo ayaa sidoo kale la filayaa in inta uu ku sugan yahay magaalada adisababa toddobaadkan uu la kulmo madax kale oo ka socota wadamada afrika ah, qeybna ka ah shir madaxeedka urur goboleedka igaada dowladda wadanka kenya ayaa la filayaa inay toddobaadkan la wareegto guddoomiyenimada urur goboleedka igaada waxaana xilkaasi qaban doona madaxweynaha dalka kenya uhura kenyatta isaga oo kala wareegaya ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya abi axmed cali oo xilkaasi haya toddobaadkan gudihiisa ayaa waxaa maxkamadda gobolka banaadir ka soo muuqday wasiirka amniga dowlad goboleedka jubbaland iyo saraakiil kale oo ka tirsan ciidamada maamulkaasi dowladda federaalk soomaaliya iyo hay-adaha garsoorka ayaa si bareer ah u sameeyey xadgudubyo dastuurka ka dhan ah kuwaasi oo muddooyinkii lasoo dhaafay ka jiray magaalada caasimadda ee muqdisho inta ugu badan warbaahinta soomaalida siyaasiyiinta iyo qeybaha bulshada ayaa waxa ay hadlahayeen toddobaadkana qaladaada xoogan oo ka jira maxkamadaynta wasiirka amniga dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland cabdirashiid xasan cabdinuur janan iyo taliyaasha degmooyinka dolow iyo beled xaawo kuwaasi oo ka soo muuqday maxkamadda gobolka banaadir baaritaan la sameeyey ayaa waxaa lagu ogaaday in ay qalad tahay in maxkamadda gobolka banaadir ay qaado dacwadda wasiir janan iyo taliyaha la xiran waxaana sababta diideysa ay tahay maxkamadda gobolka banaadir keliya waxa ay awood u leedahay in ay qaado dembiyada rayidka ah ee ka dhaca degmooyinka gobolka banaadir laakiin maxkamadda awoodda uma lahana qaadista dembiyada loo haysta wasiirka amniga dowlad goboleedka jubbaland ee ku xiran magaalada caasimadda ee muqdisho in cabdirashiid janan iyo sargaalka la xiranaa ee loo haysto eedeymo la xidhiidha dembiyo bini-aadamnimada ka dhan ah ay qaado maxkamadda gobolka banaadir ayaana la sheegay in ay tahay qalada weyn oo ka dhacay dowladda federaalk soomaaliya kiiskan la xidhiidha dembiyada loo haysta wasiirka amniga dowlad goboleedka jubbaland ayaana lagu sheegay inaysan awood u lahayn qaadistiisa maxkamadda gobolka banaadir guud ahaan dhegeystayaal waxaa intaas ku dhan barnaamijka toddobaadka taga arrimaha soomaaliya aad kala socoteen raadiyo cadada soo saarista iyo tebinta barnaamijkan waa anigoo cumar axmed ibraahim saxeife xasan axmed maxamed ayaa barnaamijka farsameynay tan iyo kulanti dambe barnaamijkan midlacan intaan ku kulmayna waxaan inkaga tegayaa heestaan idin ballan qaada bilowga barnaamijka sidaas iyo nabadgelyo
guddigaada xisaabtanka wax qabadka
hay-adaha dowladdu diyaar xusuuska liyona xurmiyo sharaf u soo dhowaada
soo dhowaada u soo dhowaada guddigaada xisaabtanka wax qabadka
hay-adaha dowladdu diyaar xusuuska liyona xurmiyo sharaf u soo dhowaada
soo dhowaada u soo dhowaada
xilli jago bannaan tahay xirfadkii u lahaa inaan lagu xurmayno inaan lagu xurmayno xilli jago bannaan tahay xirfadkii u lahaa inaan lagu xurmayno inaan lagu xurmayno habiili xigaal mid lagu wado xubinta in lagu qoro xilligeedii u dhammaaday isxisaabi xisaabi intaan lagu xisaabin xilli jago bannaan tahay xirfadkii u lahaa inaan lagu xurmayno inaan lagu xurmayno xilli jago bannaan tahay xirfadkii u lahaa inaan lagu xurmayno inaan lagu xurmayno qabiili xigaal mid lagu wado xubinta in lagu qoro xilligeedii u dhammaaday isxisaabin xisaabi warninkaan lagu xisaabin
anigu kolay xur baanahayo xafiiska shaqaalaha rayidku ku xarooday magacaygu xilligaan rabo shaqada tegi mushaarkana waanu xaadiri xilligeedii uu dhammaaday isxisaabi xisaabi intaan lagu xisaabin anigu kolay xur baanahayo xafiiska shaqaalaha rayidku ku xarooday magacaygu xilligaan raba shaqada tegi mushaarkana waanu xaadiri xilligeedii uu dhammaaday isxisaabi xisaabi intaan lagu xisaabin
uu qaranku leeyahay inta qaliinka lagu xado iska xaabsan jiray beri way soo xirxirantay isxisaabi xisaabi intaan lagu xisaabin xoolow qaranku leeyahay inta qaliinka lagu xado layska xaabsan jiray beri way soo xidhxidhantay isxisaabi xisaabi intaan lagu xisaabin